أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadaan idinku gohenana waxaa ka mid ah ku dhowaad boqol ruux oo muslimiinta falastiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn sahyuuniyadda yahuuddu ay ka geysteen marinka khaza iyadoona dhanka kale dagaallo culus ay ka dhaceen koonfurta dalka lubnaan madaxweynaha maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar qorshaysan oo lagula beegsaday degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kufsi iyo dhac baahan ka geystay tuulooyin hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe munaasabad lagu caleemasaarayey nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay labayo labaatanka rabiici haani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan war deg deg ah mu'asasada alkataayib ayaa goordhow baahisay filim cusub oo lagu daawan karo weerarkii maalmo ka hor mujaahidiintu ay kula wareegeen gacankuhaynta deegaanka buulaxaaji ee dhacaduleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose filimka ayaa lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo hareeraha deegaanka buulaxaaji ku baacsanaya maleeshiyaadka murtadiinta ee isaga cararay deegaanka waxaa sidoo kale filimka lagu daawan karaa ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan gudaha deegaanka iyagoona burburinaya saldhigga murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji ku dhowaad boqol ruux oo muslimiinta falastiin ah ayaa ku shahiiday duqeymo sahyuuniyadda yahuuddu ay ka geysteen marinka khaza iyadoona dhanka kale dagaallo culus ay ka dhaceen koonfurta dalka lubnaan warbixinta warkaasi waxaannu ka waraysanay walaalkan maxamuud sheekh axmed tuushow jasaaka allahu kheyran walaalka yaasir bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin jimcaha taariikhna ay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha rabiicu thaani sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri sahyuuniyadda yuhuudda waxay mar kale duqeyman arxandaraha ka geysteen magaalada khaza iyo sidoo kale deegaanada ku dhowdhow iyadoona xali ilaa iyo saaka duqeyman wuxuushnimo ah ay sahyuuniyadda yuhuudda ay fuliyeen kuna xasuuqeen tiro dad muslimiin ah duqeynta hore waxay sahyuuniyadda yuhuuddu ka geysteen magaalada khanyunis iyadoona duqeymankaasi tiro dad muslimiin ay ku shiideen tiro kalena ay ku dhaawacmeen gantalada yuhuudda ayaa ku dhacayay gurya dad ay deganaayeen iyo sidoo kale masaajid ku yaala magaalada waxaana wararkii ugu dambeeyay xaqiijinayaan in duqeymo xali yuhuud ay ka geysteen magaalada khayunis ay ku shideen soddon iyo siddeed ruux oo u badan caruur tiro kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la geeyay isbitaalada magaalada sidoo kale sahyuunidda yuhuudda waxay duqeymo kale ay ka geysteen gudaha magaalada khaza waxaana duqeymikii ugu dambeeyay saaka ku shiiday lixdan iyo saddex ruux iyadoona tiro kalena ay ku dhaawacmeen dhanka kale walaalka yaasir dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka sahyuuniyadda yuhuudda iyo xisbiga shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa waxay ka dhaceen koonfurta dalka lubnaan iyadoona dagaalladii ugu dambeeyeyna khasaare culus lagu gaarsiiyey sahyuuniyadda yuhuudda taliska ciidanka sahyuuniyadda yuhuudda waxa uu qirtay inna dagaaladii ugu dambeeya ka dhacay koonfurta lubnaan looga dilay ilaa iyo shan yuhuud ah oo laba saraakiil ay tahay loogana dhaawacay labaatan kale waxayna taasi muujinaysaa in dagaaladii ugu dambeeya ka dhacay dhanka lubnaan khasaare culus lagu gaarsiiyey sahyuuniyadda yuhuudda dhanka kale muqaawamada muslimiinta falastiin waxay xaqiijiyeen in howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen qadaaca khaza gaar ahaan halka loo yaqaana jabaaliya ay ku dileen askari yuhuuda sidoo kale muqaamadu waxay xaqiijiyeen in dagaal culus oo ka dhacay waqooyiga khaza sidoo kale khasaare culus lagu gaarsiiyey sahyuuniyadda yuhuudda sidoo kale muqaamada muslimiinta falastiin waxay intaasi ku dareen in qarax ku burburiyeen gaari cagaaf ah oo ay lahayeen sahyuuniyadda yuhuudda mahadsanid tooshow madaxweynaha maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay hirshabeelle ayaa iskuday dil ka badbaaday kadib weerar qorshaysan oo lagula beegsaday degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe warkaasi war kaloo ku aadan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxaa inoo hayaa walaalka marwaan maxamed ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen guriga uu degmada balcad ee wilaayada shabeellaha dhexe ka degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle mursade cali guudlaawe xilliga duqeynta ayuu mursade guudlaawe ku sugnaa guriga waxayna madaafiicda ku wada dhaceen gudaha guriga iyadoona uu si dariqa ah kaga badbaaday mursade guudlaawe waxayna madaafiicdu burbur xooggan u geysteen hoyga madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hirshabeelle sidoo kale shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta waxay xalay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada balcada waxaana jugta madaafiicda si aad ah looga maqleeyay deegaano ka fog degmadaas wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen guriga uu degmada buulaburda ka degan yahay sargaal murtad ah oo nise ka tirsan kaasoo lagu magacaabo nuurjii kaay sargaalka murtadka ah ayaa qaraxa ka badbaaday balse waxa uu burbur xoogan gaaray guriga sargaalka wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka hosingo wilaayada baaye ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen eeraboorka magaalada baydhabo oo xarun ciidan u ah askarta kufaarta xabashada etoobiya sidoo kale baaye ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada diisoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaah kaga sugan yahay wilaayada baaye isla baay waxay ciidamada mujaahidiinta weerareen saldhigga murtadiinta makuudo ee magaalada baydhabo wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer waxaana xerada deegaankaas ka dhacay dagaal laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiinta ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka dulmiga ah kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsanid marwaan taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa ka warbixiyey weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya isaga oo wareysi gaara siinayay idaacadda islaamiga andalus afhayeenka ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin sheekh cabdicasiis abu muscab ayuu ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu xasuuqay cadowga isugu jira kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay qeybo ka mida dalka soomaaliya sheekh abu muscab waxa uu faahfaahin ka bixiyey dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ka dhacay gobolka mudug waxaana uu sheegay halka sida gaarka ah dagaaladaasi ay oga dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay mudug waxaa ka dhacay laba dagaal oo waaweyn dagaal wuxuu ka dhacay deegaan kale qaycad oo magaalada bacaadweyn u dhow dagaalkaas wuxuu dhacay labiyo tobankii rabiicu thaani dagaal wuxuu aad la isugu noqnoqday shan jeer ayaa murtadiinta halkaa lagu jebiyey waxaa ka dhimatay sideed murtadiinta ayaa halkaa uga dhimatay shan iyo tobanna waa looga dhaawacay waana la jebiyey waxay dib ugu laabteen goobihii ay kasoo duulaan tageen sidoo kale lix iyo tobankii rabiicu thaani dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan oo aduleedka magaalada xarar dheere waxaana dagaalladaas lagu dhaawacay toddoba askari oo murtadiina murtadiintana waa la jebiyey oo dibbay waxay ugu noqdeen magaalada xarar dheere ilaahay subxaana watacala waan u mahad celinaynaa nagu guuleeyey cadowgana jebiyey hasaa'imka cadowgana ka dhigay mid israacraaca wilaayada shabeellaha dhexe ayuu tilmaamay afhayeenku in isbuucan ay ka dhaceen dagaallo culus oo u dhexeeyay ciidamada mujaahidiinta oo allaha kaashanaya iyo maleeshiyaadka riddada iyo kufaarta afrikaanta oo ibliis kaashanaya waxaanuu afhayeenku sheegay in cadowga la gaarsiiyey khasaare culus shabeellada dhexe usbuucii lasoo dhaafay oo dhan dagaal baa ka socday meeshaas u dhexeeyey murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ah iyo diyaaradaha maraykanka oo dhinac ah intaasoo isla socda oo weerar ciriya dhulbaa soo qaaday iyo mujaahidiinta oo ilaahay subxaana watacaala garabsanaya oo dhinaca wuxuu ka dhacay dagaalkaasu meesha layahay yaaqle oo ah deegaan ka tirsan degmada balcad ee shabeellada dhexe maalintii koowaad dagaalkaas mujaahidiintu waxay ku dileen shan isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta waxay ku dhaawaceen lix askari waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen laba maxbuus oo murtadiina oo midu dhaawac yahay waxaa kaloo jiray maalintaas shan iyo toban murtad oo doon ku safraayey oo webiga shabeelle ku safraayey inay mujaahidiintu rasaas la dhaceen halkaasna ay doontii kula qallibantay shan iyo tobankii murtadna ay biyihii ku hafteen oo halka ay ku dhinteen oo waxba ka badbaadeen halka ilaahay ku halaagay intaa kadib mar kale ayay soo rogaal celiyeen murtadiintu siddeed iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix maalintii isniinta ahayd dagaal aad u xooggan ayaa halkaas ka dhacay oo lagu jebiyey cadowga waxaana laga dilay sagaal askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta ah gaar ahaan ciidanka burundi iyo murtadiinta lix iyo toban kalena waa laga dhaawacay sheekh cabdicasiis abuu muscab waxa uu soo hadal qaaday duqeymo culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen garoonka bilidoogle oo saldhig u ah dowladda silibiyadda ee maraykanka waxaana uu sheegay in madaafiicdaasi ay haleeleen halkii loogu talagalay shabeellada hoose sida dadka muslimiinta guud ahaan ay la socdaan waxaa ku yaala garoonka belidoogle oo ah garoon ay lahaan jireen ciidamadii cirka haddana waxaa adeegsada maraykanka ayaa wuxuu u adeegsada duqaymaha uu ka wado giyiga soomaaliyeed oo dadka maatada ah ku xasuuqahayo oo dumarka iyo carruurta ah halkaa waxaa kaloo maraykanka kula sugan ciidamo afrikaana oo dalka yuganda ka socda waxaa kaloo kula sugan caloosha ushaqaystayaasha oo tababarto bangaraaf dhammaan waxay ku sugan yihiin xayndaabka garoonka belidoogle oo ka tirsan degmada wellaweyn mujaahidiintu marka umay horreynin hadda inay garaacaan laakiin shalay oo ahay labaatankii rabiicu thaani ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen madaafiic oo ay ku garaaceen xerada beledoogle saldhigaas saliibiyiinta maraykanku ay ku sugan yihiin iyo murtadiinta iyo afrikaantuna madaafiicdaasu gudaha ayay ugu hoobteen waana ku dhaceen bartilmaameedyadii loogu talagalay gobolka n f d ee xoogga ay ku haysata dowladda kufaarta kenya ayuu afhayeen ku sheegay in dhowaan uu ka dhacay kamiin culus oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey khasaare isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac sidoo kalena mujaahidiinta ay ku soo qanimaysteen hub iyo saanad ciidan n f d waa deegaan uu ka socdo ama gobol uu ka socdo dagaal ballaaran oo u dhexeeya mujaahidiinta xaqu diriirka ah iyo ciidanka saliibiyiinta kenya oo dadka halkaa jooga gumaysi dhinac walbaaba ku haya oo waxay u dhaafeen aan la arag mujaahidiintu marka dagaaladii ay ku hayeen ayaa sidii usii socda waxaase dhacay oon haddeer faahfaahin aan ka bixinaynaa dheeraada kamiin ay ciidamada mujaahidiintu duleedka deegaanka leefinow oo hoos taga degmada lafey ugu dhigeen kolonyo saliibiyiin kenyaate ah dagaalkaas mujaahidiintu kamiinka ah waxay ku dileen siddeed askari oo kufaarta kenya ka mid ah oo uu ku jiro nin sargaal ah dhaawac ciidanka kenya halkaa lagu gaarsiiyey waa toban askari oo saliibiyiintaas kenya ka mid ah khaniimada ay mujaahidiintu soo furteen waa laba qori hal bastoolada iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah mahadsaned abu xasaan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kufsi iyo dhac baahan ka geystay tuulooyin hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa boob xoogan burburin iyo kufsi ka geystay tuulooyin dhowr ah oo hoostaga degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe wararka naga soo gaaraya tuulooyinka yaaqle shanlow dhagaxow mukoydheere iyo tuulooyin kale oo hoostaga degmada balcad ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka murtadiinta boob xoogan kufsi iyo afduub ay u geysteen dadka rayidka ah ee ku dhaqan tuulooyinkaasi sida ay xaqiijeen dad goobjoogyaal ah maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kufsi ba-an iyo boob hantiyeedkii ugu xumaa ka geystay tuulooyinka aan soo sheegnay iyagoona sidoo kale burburin kula kacay guryaha ay deganaayeen shacabka tuulooyinkaasi odayaasha deegaanadaas ayaa si kulul uga hadlay boobka kufsiga iyo burburinta ay murtadiinta ka geysteen tuulooyinkaasi waxayna intaasi raaciyeen in maleeshiyaadka ridada hantidii ay boobeen ay la aadeen xeryaha murtadiinta ee deegaanada qalimow xawaadley iyo degmada balcad waxa waaye horta tuulada yaaqle aan haddaan ka soo baxay guri aan la jirinin oon la dhicin malaha dukaan hadda sheegin farbalaki hoolaha la qashtay guryaha laga jabsaday oo hoolahana la qashtay farbalaki iyo yaaqle dhibaatadooda waa isaan saaray anaa arkay ma garan waxaa geystay nimanka diiratada ah waa nimanka dawladda isku sheegayaan oo beriga soo weeraray waddanka oo masaakiintan dhac u geystay oo boob u geystay intaas waa walaal low dhagaxow yaaqle koorehde mukudheere degmada balcad wahe waxaa ka dhacay dadka iyo deegaankaba waa xoogaa waa la burburiyey waa la burburiyey dhibaa loo geystay waxaa uu geystay dawladda murtadiinta ah dawladda iskashaagga ah waxay ka geysteen bilalaqo oo baaxad weyn oo guryaha la jajabsaday hantidii taale la qaatay naf iyo maal anke badar lagama tegin marasha lagama tegin good lagama tegin kuraas lamaga tegin kiyo joodira ma laga tegin guryaha lama yeerin waa la jijiyo waa la burburiyey wax laga tegin jiraan waxay u qaateen qeyb waxay u qaateen khalimow qeybna waxay u qaateen xawaadley fuuliyaasha dhammaantooda mukuydheere kooreere yaaqle dhagaxow shallow farabarki toos toos aan ugu joogsana tuula aan dhex joogsana ma jiraan tuulo la dhaafee ma jiro wax ilaahay ka qabti maayna wax ay unaxariistaan ama ay dhaafeen ma jiraan dhammaan way qaateen hataa dhagaxow gabaday ka kufsadeen haa dhibkaasay noo geysteen rafaadkaasay noo geysteen wayna barakiciyeen wax walbay noogu sugeen ay noogu sameeyeen wax noo dhiman hadda oon dhoorahayna ama ay noo dhooren ma jiraan wallaahi adiga ay ka soo bilaabeen dhe- ee, shan low meesha la leeyahay shan low adiga soo ilaahay ogyahay ayay u dhaceen adiga een u baareen guryaha masaakiinta waxay lahaayeen oo dhan ay qaateen waxa dugaan iyo adiga a- agabka yaali oo dhan waa ka rafteen waxay ku xujeen dhagaxu bay ku xujeen kadaalika saas oo kale adiga agab horta sheegitaan male adiga iyo wixii dugaaniyaadi oo dhan waa qaateen marka waxay ay boobeen adiga yaaqla wa- ugu dambeysay yaaqla adiga waxay u dhaafeen male adiga hal good ugama tegin yaaqle maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka isugu jira kufsiga dhaca boobka iyo dilalka ay u geysanayaan shacabka maatida ah ee ku dhaqan goobaha ay duulaanka ku joogaan maasanid cabdiqani munaasabad lagu caleemisaarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada xindheere ee wilaayada galgaduud nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi ee noo haya kadib kulan iyo dowro sharci ah oo isbarbar socday oo in muddo labaiyo toban maalmood ah ka socday degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa beesha maxamed camal oo beelweynta maxamuud iraab ka tirsan waxa ay ugu dambeyn ku caleema saaratay nabadoon ku hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka kaasoo lagu magacaabo maxamed warsame mataan oo ku magac dheer ah maxamed urur munaasabadda caleemasaarka nabadoonka oo si quman loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada islaamiga galgaduud culmaa udiin ugaasyo nabadoono waxgarad iyo cuqaal kala duwan intii uu shirku socday waxaa sidoo kale lagu xalilay madmadow iyo quluxqulux ka dhex jiray beesha maxamed camal taasoo laga dhigay xalay dhalay nabadoonka munaasabadda lagu caleema saaray nabadoon maxamed warsame mataan oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in beesha maxamed camal ee dooratay uu ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka ha la ogaado xafladdaanu markay dhacdo wixii ka bacdiya waa wax kitaabka ilaahay lahor- u tagayo waaye kitaabkaas ilaahay aan isku warsaynaa markiibase waxay yimaadiin waxaa leeyahay kutubka noo keena kutubkaasa ummadda kala jeyhaa ummadduna kutubkaas ay ku ballantay ku dhaqmee kuteerkutaan iyo oday hebel asaas yiri iyo hebel asaas yiri waa ka dhammaatay ilaahay hanugu hanuunshaan leeyahay kitaabka ilaahay yaa saldhig u ah asagaa laga qaadaa asagaa lagu wada hadlaa asagaa wax laysku siihaa asagaa wax layskula bixinaa asagaa lagu soconaa ugaaska guud ee beesha maxamuud raab ugaas ciise ugaas maxamed ugaas faarax oo asna goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu codsaday in nabadoonka ay doorteen beesha maxamed camal si xagar la'aan ah loola shaqeeyo anoo ku hadlaya afka reer maxamuud raab nin maqan iyo nin joogaba waxaan leeyahay cudur waxaa jira soomaalidu ay wada taqaan oo cid waxay ka qabtaa aan la arag oo la jecel yahay oo hadduu maanta banaanka istaago uu yidhi ayaa waxugu leeyahay qof walbaba ilaa dadka adaan kuu jeclahay haddii maanta la yidhaahdo waxbaa tahay in la yidhaahdo haddii la kureen goobtii lagu doortay haddana looga kala dhaqaaqo qofku haddii mas-uuliyadda loo dhiibo waa in lala shaqeeya waa inaan maaragta haddii alla kurooya marada hoos loogu dhagaa in lagu dabagedin cadowga yeelaa waa in cadowga laga difaaca waa ay xirme ee waa in la furaa waxaysan karin aa nimaan xishoohaynu kala kala hor imaaha waa nin karaa inuu yidhaah waa in ilaahay loogu dhowaado sidii shalay loogu dhiibo xilka in loola shaqeeyo waa in laga qabto wixii uu ku qaldamo ugu dambayntii waxaa mikrofonka loo dhiibay waaligii wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid oo kelimad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay halkaasi ka jeediyey waxaana waaliga uu sheegay in wilaayada islaamiga galgaduud si kali laab ay u soo dhoweynayso nabadoon maxamed warsame mataan islamarkaana la shaqayntiisa waxba aysan ka hagran doonin walaayada waxay soo dhoweynaysaa naqiibka la doortay naqiib maxamed warsame mataan naqiib maxaa urur oo reer maxaa camal ay doorteen marka horena dee walaayada la shaqaynayay waa soo dhoweynaynaa anta maaragtay shaqadiisii ku aadan yahay iyo shaqooyinka kaleban insha allahu tacaala oo diinta ilaah in laisku garab siiyo masaalida deegaamada laisku garab siiyo inaan la shaqayno Eh, insha allahu tacaala ayaa diyaar u nahay hoolihiisaan u fududayno maaragtay anta markaas awoodayn ay tahay kalaa ku wareejinaya qorii akay afartan iyo toddoba oo qoro cusub ah insha allahu tacaala mahadsaned abushayba warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh